afartan dhalinyaro ah ayaa dowladda federaalk ee soomaaliya waxa ay ka bixineysaa waxbarashada jaamacadeed heerkeeda labaad waxaana ay baranayaan culuum la xiriirta dhinaca wax soo saarka beeraha gaar ahaana dhirta si gaara cilmiga markaasi ee dhalanrooga dhirta waxaana loo diray dalka zimbabwe sida uu wax ka dhawaajiyey wasiirka wasaaradda beeraha ee waraabka xukuumadda federaalk ee soomaaliya xildhibaan maxamed cabdi xayir maareeyo oo xafladda sugootinta ah ka qayb galay bismillaahi raxmaan iraxiim maanta halkan waxaanu u fadhinaa wasaarad ahaan wasaaradda beeraha madaxda halkan fadhida inaanu sagootino afar dhallinyaro ah oo aanu aanu siinay dowladda soomaaliyeed ay siisay deeq waxbarasho oo dibadda ah oo full scholarship ah ama la kofargareeyey la daboolay qarashka ay wax ku baranayaan iyo kay ku deganaanayaan muddada ay jaamacadda ku jiraan iyo kay wax ku noolaanayaan ay noloshooda ku nool yihiin la dowladda soomaaliyeed ay bixisay afartaa dhallinyarada ah oo ka kala socda saddex ay ka socdaan maamul goboleedyada dalka koonfur galbeed hirshabeelle iyo jubbaland qofna uu ka socdo wasaaradda federaalka afartaa dhallinyarada inaanu sagootino maanta halkan kula dardaaranno waxbarasho aada iyo aada u qiimo badan oo sidaa aan sheegay dowladda soomaaliyeed ay mas-uuliyaddeeda qaadatay ku tegaya dalka zimbabwe oo ay ku taallo jaamacad beeraha cilmigeeda lagu barto cilmiga beeraha oo aada iyo aada u qiimo badan ayay afartaa dhalinyaro tegi doonaan dhinaca kale wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegay in ay dowladdu dadaal xoogan ku bixinayso sidii saro loogu qaadi lahaa wax soo saarka beeraleyda soomaaliyeed hal abuurka beerahan ka shaqaynaynaa ay hoob inuu jiro arbacada halkan uu ka jiro bandhig dhallinyarada beeraha ku wanaagsan ayaa ka jiri doona arbacada wasaaradda oo aanu rabno inaan ku xidhno dhallinyarada adduunka marka arrintaa lagu dadaalo waxaanu u mahad celinaynaa dabcan dowladdu had iyo jeer waxay kaashanaysaa beesha caalamka waxaanu u mahad celinaynaa wasaaradda maaliyadda oo nagala shaqaysay arrintan mashruuca s c r b wall banka oo runtii nagala qayb qaatay arrintan inaanu dhallinyarada qiimaha badan maanta halkan ku sagootino cilmigaa helaan ayaanu u mahad celinaynaa adduunyada walaalahayagaa na taageerta